الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كتاب الغسل أحاديثتي cadaynaysay maydhiga iyo kayfiyadiisa iyo أحكaamtiisa ayuu kitaabu yahay bab إنma الmاء min الmاء kolley lafdiga xadiidka ayuu ka soo qaato taase ay nooguba iman doontaa can cabdiraxmaan bni abi saciidin alkhudriye cabdiraxmaan waxaa laga wariyey oo in abi saciid alkhudri ahaa can abiihi aabihi inuu ka wariyey qaala annahu qaala inuu yidhi abuu saciid alkhudri wuxuu yidhi oo magaciisuna sacad ibnu malik ibnu sinaan uu ahaa kharajtu waan baxay maca rasuulillaahi rasuulka ilaahay la jirkiisa ayaan baxay sala allahu calayhi wasalama yowma alihnayn maalin ihniina ilaa qubaa'a quba xaggeeda ayaanu u baxnay markaan sababta uu maalinta u sheegaayo iyo wixii raacaaba waa inuu waxa weeyaan maaragtay arrintan inuu hubsaday oo haddii allaba kuu roon yahay si dhaba ay u dhacday inuu inoo adkeeyo inoo tilmaamo weeye xataa idaa kunnaa fii bani saalimin xataa idaa kunnaa markaa xaggaasaanu u baxno o aanu u kacnay xataa idaa kunnaa ilaa iyo markaanu ahaanay fii bani saalimin qoladii bani saalim la odhan jiray waa qabiil ansaarta ka mid ahe markaanu ahaanay meeshoodii ay makaanahum meeshoodii markaanu joogno nimankaa bani saalim la odhan jiray ayaa waqafa rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa istaagay sala allahu calayhi wasalama calaa baabi citbaana citbaan albaabkiisa ayuu istaagay waa citbaan ibnu malik alansaari assalami oo aynu horena u soo marray kitaabuliimaan ugu soo marray albaabkiisuu istaagay fasaraka bihi wuu ku qayliyey rasuulku calayhi asalaatu wasalaam oo si aaduu ugu dhawaaqay bay noqonaysaa dee lafdiga sidiisa loo raaco laakiin ahlulcilmigu waxay idhaahdeen halkan waxaa la odhanayaa ay naadaahu bisawtin muctadil cod iska dhexdhexaada ayuu ugu dhawaaqay waayo arrinkaasi isagaa munaasib u ah maqaamkii rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama iyo waqaarkii iyo degganaantii ilaahay uu ku arsaaqay oo uu siiyey marka asal ahaan kelmaddu qaylada daran ba ha noqotee laakiin waxaa loo jeedaa dhawaq markaa dhexdhexaada ayuu u dhawaaqay waaya fakharaja wuu soo baxay saxaabigii yajuru isagoo oo jiidaaya isaarahu hoos guntigiisii isagoo jiidaaya oo aan macnihii haleelin si fiican inuu isugu gunto oo uu u guntado oo darafyadiisii mid dhulka jiitamaya ayuu markaa soo baxay marka ninkan saxaabiga ahi hawl buu ku jiray oo dabadeetana markii uu sanqadha dareemay ama cid loo soo diray ayuu isyidhi maydhi ka gaadhsii marka in yar buu yaro dib dhacay fakharaja wuxuu soo baxay yajuru xaal uu jiidayo isaarahu macawistiisa ama hoos guntigiisa waqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam acjalna arajula waar ninka waynu soo dedejinnay oo reerkiisii waynu ka soo dedejinnay waxyaabaha markaa rasuulku arkay calayhi asalaatu wasalaam ee qaraa'inta ahaana waxaa ka mid ah sida riwaayaadka kala caddaynayaan biyuu deg deg isugu shubo biyihii oo madaxiisa ka gobo leh oo aan dee kaba qallalin waantan loo taagan yahaye ayuu waxa weeye soo booday faqaala citbaanu citbaan baa dabadeeta wuxuu idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ara'ayta bal waxaad ka warrantaa alrajula ninka yucjalu laga soo dedejinaayo can imra'atihi haweenaydiisa laga soo dedejinaayo walam yumni oo aan biyo bixin yacnii mani aanay ka iman maadaa calayhi maxaa korkiisa saaran yacnii isagoo reerkiisii ay markaa dee wada joogaan oo laakiin aanay biyo ka iman haddii la soo dedejiyo oo uu meeshii ka tago maxaa saaran maydhi baa saaran mise waysuun baa laga doonaya qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama inama almaau min almaa inama almaau in kaleba ma ahe eh biyo in lagu maydhaa waxay u waajibtahay un min almaa'i ay bisababi insaali ilmaa'i biyo inay markaa qofka ka yimaadaan sababteeda ayuunbay u waajibtaa labadan maa ee meesha inoogu jira ka hore waa biyahan caadiga ah kuwa dambana waa manidi weeye marka macnuhu wuxuu noqonayaa inama almaa'u in kaleba maahee biyo in lagu maydhaa waxay u waajibaysaa in min almaa'i ay bisababi insaali ilmaa'i biyo qofka inay ka yimaadaan sababteeda ayunbay u waajibaysaa macnuhu wuxuu noqonayaa oo xadiidku markaa manduuqiisu uu yahay biyo haddii ay yimaadaan oo qofka ay biyo ka yimaadaan in maydhigii uu ku waajibaayo mafhuumka xadiidkuna waxa weeye haddii laakiin aanay biyo ka iman dee inuu maydhaa ku waajibi mayso markaa xadiidku manduuqiyo mafhuum buu leeyahay soo ma aragti manduuqiisu waa kaa mafhuumkiisuna waa macnihi haddaanay dee biyo ka iman waxa weeye oo galma haba sameeye inaanay maydhiga ku waajib ahayn waay marka saxaabo kalena xadiidkan ama axaadiidta la macnaa way warisay xadiidka jaabir ibni cabdillaahi ee caaisho laga warinayaana waabuu inoo soo socdaa oo isna macnahan tilmaamaya marka calaa kulli xaal arrintani wakhtigii hore ee islaamka bilowgiisii ama qaybtii hore ayay rukhso ahayd oo qofku hadduu galmay la yimaado laakiin aana biyo ka iman ama ha degdega ama maaragtay ha iskaba waaye maydhi korkiisa ma saarayn laakiin maydhigu wuxuu waajib ku ahaa in markaa ay biyo ka yimaadaan laakiin arrintaa waa la nasakhayo naskigana waxaaba ku cad xadiid ubay ibnu kacab laga warinaayo ayaaba ku cad oo sheegaya inay markii hore rukhso ahayd dabadeetana waxa weeye qofku haddii uu galmo sameeyaba ama biyo ha yimaadaan ama yaanay imanine lagu waajibiyey markaa maydhi lagu waajibiyey sidaa tilmaamayaa jira xadiidka caaisha iyo xadiidka abi hurayre iyo axaadiidtaasna qaarkood waabaynu u tegaynaa wuxuu idhi sheekhu baabun haadaa baabu nasqi lmaa'i haddaad doonta isu idaafeeyo haadaakani baabu naskhi ilmaa'i min almaa waa nasakhista la nasakhay almaa min almaa xadiidkaa waa la nasakhista la nasakhay iyo wa wujuubi lghusli waajibnimada ay waajib tahay in laga maydho biiltiqaa'i alkhitaanayni labada gudgudan kulankooda istaabashadooda macni waxa weeye isgelistoodaa loo jeedaaye tae maydhiga in laga maydha ay waajib tahay ayuu baabu yahay macnii xukumkaa hore in la nasakhay iyo haddiiba galma ay dhacdo ama biyo ha yimaadaan ama yaana imana in la maydhaa inay waajibayso ayuu baabu yahay can abi muusa radia allaahu canhu waxaa laga wariyay abi muusa waa cabdillaahi bnu qays alashcari radia allahu canhu qaala annahu qaala inuu yidhi ikhtalafa waxaa isku khilaafay fii daalika arrinkaa kaa la soo sheegay ishaaradu waxay ku dhacaysaa macni waxa weeye haddii jimaac dhaco ama galma dhacdo iyadoo aanay biyo qofkii ka iman xukumku muxuu noqonayaa qofka ama weydhi baa ku waajibaya mise ku waajibi maayo marka ismu ishaaraha daalika ahi arrintaasu u noqonayaa oo ay markaas soo hadal qaadeen saxaabada qayb ka mida iyagoo ahaaday qaala inuu yidhi baa laga wariyey ikhtalafa waxa isku khilaafay fii daalika kaa ay ilaa xukmi اljimaaci duuna insaali اlmaniy rahdun koox baa isku khilaafay ikhtalafa ficilkaa faacilkiisii waa rahdun kooxda ragga ah ee toban ka hoosaysaa la ydhaahdaa kooxdaasoo min almuhaajiriina waalansaari muhaajiriin iyo ansaar ka mid ah fa qaala alansaariyuuna ansaariyiintii baa waxay yidhaahdeen laa yajibu waajib ma aha alquslu in laga maydho ilaa min addafqi soo boodboodka markaa biyuhu ay soo boodboodaan macni manidu ay soo boodbooddo aw min almaa waa shakun min araawi awdani aw min almaa ama biyaha in laga maydho mooye wax kale waajib ma aha yani markay biyo yimaadaan unbaa maydhigii waajibayaa saasuu macnuu noqonaya laa yajibu alghuslu laa yajibu ma waajibaayo alguslu in la maydhaa ila min addafqi soo boodboodka biyaha in laga maaragta maydho maahane aw min almaa ama biyo in laga maydho maahane waa shakun min araawi waana isla midu dafqigana waxaa looga jeedaa dafqulmaniy sida ilaahay yidhi min maain daafiq oo waxa weeye marka biyaha manida la ydhaahdaa ay soo baxayaan sifaadkeeda ayuu ka mid yahay dafqigani waay wa qaala almuhaajiruuna muhaajiriintiina waxay yidhaahdeen bal iskabaddaa sidaasaad tidhaahdeene idaa khaalata haddii uu waxa weeyaan markaa labada xubin ay isku darmadaan oo ay macnihii isgalaan oo meeshii galma dhacdo faqad wajaba alghuslu maydhigii waa waajibay khaalata dee labada shay ee isku darmadaa laydhaha marka waxaa hadda loo jeedaa labadii xubin baa loo jeedaa meesha haddii galma timaadda ama biyo ha yimaadaan ama yaana imane maydhigii waa waajibayaa bay dhahda qaala wuxuu yidhi qaala abuu muusa qaaladan hor ayaa leh abuu muuse inankiisiio abuu burda la odhan jiro xadiidka ka warinayaa leh qaala wuxuu yidhi abuu burda qaala abuu muuse abuu muuse wuxuu yidhi markay isqabteen fa ana aniga ayaa ashfiikum idinka bogsiinaya min daalika arrinkaa soo iskuma idaan qaban haa anaa arrinkaa idinka bogsiinaya soo ma aragta anaa idinka shaafeeya macnii anaa idiin soo weyddiinaya cid cilmigeedu uu ku dhan yahay masaladaa oo si aad iyo aad daqiiqah u og oo haddii allaba kuu roon yahay idin kala caddayn doonta fa ana ashfiikum aniga ayaa idinka shaafii doona min daalika arrinka faqumtu waan kacay buu yidhi haddaan ahay abuu muusaayoo faista'dantu waxaan oggolaansho ka dalbay inaan macnii u gala calaa caa'ishata caa'isha oo fa udina lii waa lay oggolaaday fa qultu lahaa waxaan ku idhi caa'isha yaa ummaa hooyo yaa ummii buu asalku ahaayo dabadeetana yaa'ulmutakalimka umka loo tiiriyey kasrii ka horreeyaa fatxa loo beddelay iyadiina alif baa loo beddelay yaa ummaa bay noqotay yaa ummiidii baa yaa ummaa noqotay ha'daasna haa'usagtaa la ydhaahdaayo waa la raaciye yaa ummaa hooyo aw amase wuxuu uhi waa shakun min araawi yaa umma almu'miniina mu'miniinta hooyadoodeey oo dee wa aswaajuhu ummahaatuhum baa laga deliishanaya innii anigu uriiddu waxaan rabaa an asalaki inaan ku weyddiiyo can shayin shay wa innii aniguna astaxyiiki waan kaa xishoonaya inaan wax ku weyddiiyana waan doonayaa waanan kaa xishoonayaa buu yidhi wa qaalat waxay tidhi laa tastaxyii ha xishoonin aka xishoonin an tas'alanii inaad i weyddiiso camaa kunta saa'ilan camaa shaygii kunta aad ahaan lahayd saa'ilan mid weyddiiya canhu maagaba ummaka hooyadaa allatii hooyadaasoo waladadka ku dhashay fa innamaa ana ummuka in kaleba maaha anigu hooyadaa un baan ahay marka waxay leedahay hooyadaadii ku dhashay waxaad weyddiin lahayd eenad kala xishooteen inaad weyddiisa ha igala xishoonayo weyddi weeye way ku dhiirigelisoo way ku taxdiidisay waxa uu doonaaya markaa inuu weyddiiyo qultu waxaan idhi famaa yuujibu alghusla maydhiga maxaa waajibiya qaalat waxay tidhi cala alkhabiiri saqadta cala alkhabiiri kii xogogaalka arrintaa u ahaa ee cilmigeeda hayey ayaad saqadta ku dhacday cibaaradan ay caaisha ummi almu'miniina radia allahu canha soo qaadatay waa cibaaro maahmaah carabeedahoo ay markaa yaqaaneen cala alkhabiiri saqadta qofku markuu la kulmo ciddii waxaan wax ka qaban lahayd ama aqoonteed iyo cilmigeeda haysay yaa ayay ku maahmaahaan cala alkhabiiri hee saqadta kii xogogaalka u ahaa yaqaannay baad maaragtay ku dhacday macnii la kulantay waxay halkaa kolkaa ku baraarujinaysaa masaladan cilmigeeda inay hayso soo maaragta ayay ku baraarujinaysa qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi bay tidhi caaisha sala allahu calayhi wasalama idaa jalasa haddii uu fadhiista ay huwa ninku yaa damiirku wuxuu u noqonayaa ninkuu u noqonayaa oo ninkii lama soo sheegine waa la yska fahmayaa marka idaa jalasa haddii uu fadhiistay huwa ninku bayna shucabihaa adimadeeda dhexdooda adimadeedii alarbaci afartaaha afarteeda haddin hadduu kala dhex fadhiisto haadaasina waxay u noqonaysaa qofka dumara lama soo sheegin laakiin waa la yska garanaya bayna shucabiha alarbaci afarteeda haddin hadduu kala dhex fadhiisto afartaa markaa shucabka ah waxaa lagu fasiray labada lugood iyo labada gacmood waxyaabo laba markaa kaloo badanna waa lagu sii fasiray waxba halkaasii dhaafi mayno haddii uu waxa weeyaan markaa adimadeeda kala dhex fadhiisto oo masa uu taabto alkhitaanu ka gudani alkhitaana ka kalee gudan uu taabto macnii labada xubin waxa weeye istaabasho qura lagama wada ee waa iska sarbeebe labada markaa xubnood ay isgalaan baa loo jeedaa faqad wajaba alquslu maydhigii waa waajibay ayuu rasuulku yidhi calayhi asalaatu wasalaam faqad wajaba alquslu maydhigii waa waajibay waaya xadiidkii kalena idaa jalasa bayna shucabiha alarbac uma jahadaha faqad wajaba alquslu uma jahadaha ay uma jaamacaha marka xadiidkan caaisha muxuu deliilu yahay wuxuu deliilu yahay almaa'u min almaa arrintu inaanay ahayn ee haddii galmaba ay dhacdo masal khitaanu lkhitaanana saasaa looga jeedaa baynu nidhi eh galma haddii ay dhacdo in maydhigii waajibayo in maydhigii waajibayo haddii inzaalu la socdo oo markaa biyobax ama biyo yimaada ay la socdaan dee macaalxadiidka hore waa u deliil haddii aanay markaa galma uun tahay oo aanay markaa mani soo degtaa la soconna xadiidkan dambaa u deliila ilaan waanay kulmi karaan mana kulmi karaan markaa in jimaac dhaco ama galma dhacdo iyo inay biyo yimaadaan mid weliba sideeda ayay u tahay amrun yuujibu lqusla arrin maydhiga waajibinaya sideeday u tahay sidaa awgeed baa xadiidka inama almaa'u min almaa waxaa la nasakhay manduuqiisa ma aha waxaa la nasakhay hee manduuqiisa ma aha oo haddii qofka ay biyo ka yimaadaan in maydhi ku waajibaya waa sax laakiin maxaa la nasakhay mafhuumkii laga fahmaayey mafhuumkiisu muxuu ahaa ya dee haddaanay biyoba iman maydhi ma jira soo maaha maydhi ma waajibayo mafhuumka noocaasa axaadiistani nasakhdoo mar haddii jimaac dhaco walow yaanay biyaba imanine waxa weeyaan maaragtay maydhiga waa waajibaya labada xadiidba waxaa kaloo laga qaadanayaa masale muhiim oo ah inaan laga xishoonin waxyaabaha maaragtay dee axkaamta shareecada caddaynteeda ma fahanta wuxuu axkaamta shareecada in la caddeeya ay ku xidhan tahay inaan laga xishoonin oo qofkuna ahlulcilmiga inuu weyddiiyo oo haddii alaba kuu roon yahay uu maaragtay dee caddaynteeda ka dalbo aanu ka xishoonin dadkana dee loo bayaamiyo waayo arrimahan waxa weye waxba inoogu hagaagayo oo tahaaradeennii baa dee markaa ku ansaxaysa arrimahan ya hadduu qofku iska xishoodo uu idhaahdo waxyaabahan maya ha ka hadlin afka alla ku gooyi waxyaabahan ha ka hadlin hadduu idhaahdo dee arrimahan cilmigoodu xaggeebu waxa weeye ka imanaya can jaabir ibni cabdillaahi jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey waa saxaabigii jaliilka ahaaye can ummi kulhuumin ummi kulhuum wuxuu ka sii wariyey can caaishata caaisha waxay ka wariso zawji nebiyi nebiga xaaskiisii ahaatay sala allahu calayhi wasalama qaalat annaha qaalat inay tidhi labada kale waa macruufe ummu kulhuumtani maxay ahayd waa ummu kulhuum bintu abi bakrin asidiiq radia allaahu canhu ardaah abu bakar sidiiq inantiisii weeye ummu kulhuumtani miyaad fahanta waana caaisho walaasheed marka ahlucilmiga qaar baa ibnu mandeh iyo abu nucaym iyo culimo kale ayaa saxaabaday ku dareen laakiin arrintaasi waa khata waa khalad weeye saxaabiyad may ahayn ummu kulhuum waayo iyadoo caloosha ku jirta abubakar dabadii bay dhimatay ayay dhalatay baan u jeeda abubakaroo siiba mootan aabbaheedoo mootan radia allaahu canhu waardaah ayay dhalatayba ma garatay marka bacda abiyahaa bay dhalatay dee saxaabigana waynu naqaanaa tacriifkiisa soo maha من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة في الأصح markaa dee way ka dembaysayba wakhtigee rasuulka ma aragta dhowr sano kadib ayaabay dhalatay waaya markaa taabiciyad bay ahayd iqa ah qaalat inay tidhi ina rajulan waxay tidhi markaa caaisha ina rajulan nin marka waa cajaa'ibe jaabir ibnu cabdilaahi oo saxaabi oo weliba mukiriinta ka mida saxaabada xadiidta badan ayaa imaka taabiciyad wax ka warinaya marka waxay soo gelaysaa waxaa la ydhaha cilmiga xadiidka riwaayat alakaabiri can alasaakir soo ma aragti dee ahaan iyo cilmi ahaanna wuu uga weynaa waanu ka fadli badnaa isagu waa saxaabi lakiin iyadu waa taabiciin soo maaha marka isagoo si walba dee ahaan iyo cilmi ahaan iyo waxa weeye suxba ahaan si walba isagoo uga weyn buu haddana wax ka warinayay waa riwaayat alakaabiri can alasaakir bay noqonaysaa waana saxaabi taabici wax ka warinaayay inta badan arrintaas waa naadir saxaabadu iyagaa had iyo jeer wax kala wariyey laakiin saxaabi inuu taabici wax ka wariyaa waa naadir oo markaa meelaha kooban ayay halkanna ka mid tahay ina rajulan nin baa sa'ala weydiiyey rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam cani rajuli ninka yujaamicu xaal uu u galmoonaayo ahlahu ehelkiisa waad iska xaalayn karaysa yujaamicu xaal uu u galmoonaayo ahlahu ehelkiisa macnii xaaskiisaa laga wadaa ama dee addoontiisa u bannaan uma dabadeetana yugsilu aan biyobax ahayn iska dheh oo agsala alrajulu fii jimaacihi idaa dacufa can ilinzaal waa marka ay waxbaba ka iman waayaan uma yugsilu dabadeete ka caajisaayo inay wax ka yimaadaan hal calayhima alquslu korkooda labadaa qof labadaa lamaane korkooda ma saaran yahay oo waajib ma ku yahay alquslu maydhi mar haddii aanay meeshii markaa biyoba iman wa caa'ishatu jaalisatun walxaal buu ninkaasi rasuulka su'aashaa weydiiyo caaishatu caa'ishana jaalisatun ay fadhido jumladda waad xaalaynaysa faqaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu idhi sala allahu calayhi wasalam innii anigu la afcalu waan sameeyaa daalika arrinka aad sheegayso ana anigaa sameeya iyo wahaadihii tan caaisha waxaa ku dhacay eg oo halkan oo kala fadhida uma dabadeetana naqsilu waanu maydhannaa buuri naqhtasilu cafwan uma naqhtasilu dabadeeta waanu maydhannaa innii anigu la afcalu daalika arrinkaa aad weyddiisa waanu samaynaa ana aniga iyo wahaadihii tanaa samayna caaishuu tilmaamaya uma naqhtasilu dabadeetana waanu maydhannaa wuxuu leeyahay alimaamu الnawowiyu calayhi raxmat اllah إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ليكون أوقع في نفسه ورسولك عبارة أو شيء جوابتي سدا أو صوكوبة أو عبارة أو استعمالي سيانو اللوبين ومركا ميل فوق نفتي سوى قد عضو ما قرأت مركا اللي قد هذا أنا قيتني بس أوان سمينا يو كسي أبلغ سنتي هدي ومارك تحكم كل شيء لا صمه وايه inuu iloobana way uga sii fogaansha badan tahay markaa sidaasuu ugu sheegay calaa kulli xaal xadiidkan iyo xadiidkaa hore iskuuxuunbay sheegayaanoo mar haddii meesha jimaac yimaaddo walow insaalba yaanu dhicine meeshii maydhigii waa waajibayaa weeye baabun haadaa baabun xadiidkaa hore inama almaa'u min almaa ahlulcilmiga qaarkood baa waxay ku fasiraan ixtilaamka riyada qofku intuu riyoodo dabadeeta ay biyo ka yimaadaan soo ma aragta laakiin dee waxa weeye xadiidku masaladaa wuu ka caamsan yahay baabun fi اlmarأaةi taraa fi الnawmi midla maa yara الrajulu watakhtasilu ay haadaakani baabun weeye kaa'inun ku sugan fi اlmarأati haweenayda xukumkeeda taraa arkaysa fi nawmi hurdada dhexdeeda ku arkaysa macnii ku riyoonaysa mila maa yara rajulu ninku wuxuu arkoo kale watakhtasilu dabadeeta maydhanaysa hadday haweenaydii riyooto macnii maxaa la yeelayaa biyana ay ka yimaadaan sida ragga maydhima lagu yeelanaya mise lagu yeelan maayo xadiidku masaladaasuu sheegaya can isxaaqa isxaaq waxaa laga wariyay ibna abi alxata isxaaqan marka la yidhi waa ibna abi alxa abu طalxa waynu garanaynaa waa صaxaabiyu اljaliil marka awowgii baa isxaaq loo tiiriyey ee waa ina cabdilaahi bni abi alxa cabdilaahi oo aynu garanayno riyaadkana sheegistiisa aynu ku soo maray ya oo markaa in abi alxa ah ayaa isxaaqanna markaa dhalay marka can isxaaqa ibni cabdillaah ibni abi alxa ayuu noqonaya isxaaqan anas kan inoo soo socda anas ibnu maalikna waa adeero isxaaq aabbihii oo cabdilaahi la odhan jiray anas ibnu maalik dee xagga hooye walaala ka ahaayeen ma fahamtid marka xaggaasoo anasna adeer ruma ogaya can isxaaqa bna abi alxata waxaa laga wari xadaanii anasun inuu yidhi xadaanii waxa ii warramay anasun qaala wuxuu yidhi anas jaa'at waxaa timi ummu sulaymin ummu sulaym baa timi ummu sulaym bintu milxaan waa hooyadii weeye wa hiya ummu sulaym jaddatu isxaaqa isxaaq waa ayaydiiye isxaaqan xadiidka warinaaye oo dee aabbihii cabdilaahi bay dhashay iyo anas iyo bay dhashay ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay bay u timi sala allahu calayhi wasalam oo faqaalat lahu waxay ku tidhi wa caa'ishatu cindahu iyadoo caa'ishana agtiisa ku sugan yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow almar'atu haweenayda taraa arkaysa maa yara rajulu ninku waxa uu ku arka filmanaami hurdada ee fa taraa arkaysa min nafsihaa nafteeda ka arkaysa maa yara rajulu ninku waxa uu ka arko min nafsihi naftiisa macni maydhi ma saaran yahay sida riwaayaadka kale dee aynu markaa saxiixaynkiiyo meelo badan oo kale ku aragnay kutubtii horena aynu ku soo aragnay ku sugnay ya hal cala almar'ati min guslin ida hiya اxtalamat marka waxay leedahay haddii ninku dee uu riyoodo isagoo galmo iyo waxaa samaynaaya ayuu ku riyoodaa haddii haweenaydina tii oo kale ay markaa aragto oo ninkeedii oo kale iyadoo u tagaaya ay aragto sidaa dabadeeto maaragta ay dhacdo maxaa saaran weeye faqaalat caa'ishatu caaisha waxay tidhi yaa umma sulaymin ummu sulaymey fadaxti الnisaaءa naa dumarkii waad ceebaysa fadaxti الnisaaءa dumarkii waad fadeexdaysa bay ceebahoodii baad markaa dabadda soo dhigtay iyo waxyaabihi ay asturi jireen ee qarin jireen baad bannaanka keentee naga tag fadaxti الnisaaءa taribat yamiinuki taribat ha baahato dhulka ha ku dhg ciidda ha ku dhegto yacanii afqarat weeye macnahaeda marka loo noqdo taribat ciidda ha ku dhegto weeye laakiin waxaa looga jeeda macnii afqarat taribat dhul ciidda ha ku dhegta yamiinuki midigtaaduye gacantaadu waxa weeye ciidda ha ku dhegtay yacanii waa faqiirnimo alla kubadi oo kaley ka dhiganta ahlulcilmigu markaa marka ay macnaynayaan kelmadahan waxyaabaha ay sheegaan waxaa ka mid ah inaan habaar loola qastin waxa weeye toose ay iska ahaydun kelimaad ku dareeray haddii allaba kuu roon yahay lisaanka carabta ku dareerunbay iska ahayd oo iska isticmaali jireen shayga markay diidayaan oo kale iyo wixii la midu taribat yamiinuka faqaala wuxuu yidhi ay huwa rasuulku licaa'ishata caaisha wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam bal iskaba daa inay iyadu markaa faqiir noqotee anti adiga caashaay hee ayaa axaqu an yuqaala laki daalik adigaa markaa u mudnaansho badan in saa lagu idhaha ee anta axaqu bih adigaa ku wanaagsan in lagu idhaha taribat yamiinuki adigaa u mudnaansho badanee fataribat dhulka ha ku dhegto ciidda ha ku dhegta yamiinuki midigtaadu ma fahamtid iyadii buu ku celiyo markaa markay qoonsatay ayuu leeyahay maya iyadu way hagaagsantahay adigaa lagu yidhi wixii aad tidhi ba lagu yidhi nacam haa faltakhtasil ha maydhato yaa umma sulaymin ummu sulaymey idaa ra'at haddii ay aragta daaki kaa kaagaa macnii biyaha hadday aragto ha maydhato xadiidkani waa xadiid waxa weeye masaladan marka la eego axkaam badan xambaarsan haddii allaba kuu roon yahay masaa'il badan oo kalena wuu maaragtay tilmaamaya oo sida raggu biyo u leeyihiin baa dumarka xaggoodana ay uga yimaadaan sidaa awgeed baa markii rasuulka su'aasha ay ku celiyeen dumarka calayhi الsalaatu wassalaam musulaym qudheedu ay ku celisay ee tidhi dumarku miyey markaa saas oo kale wuxuu idhi haa haddaa muxuu ilmuhu ugu eegaada ya haddaanay biyo lahayn saddex masalo muhiima oo ahlulcilmigu ay ku ijmaacsan yihin baa jiro oo xadiiskan laga qaato oo hadduu qofku rag iyo dumarku doono ahaada intuu riyoodo dabadeetana uu dee mani biyo arko yajibu calayhi alquslu maydhi baa ku waajiba haddii waxa weeye uu riyoodo laakiin biyoba uu waayo waxba aanay ka imanna laa yajibu calayhi alquslu wax maydhioo saarani ma jiro haddii aanu xasuusan inuu riyooday oo markaa waxyaaba noocaasa aanu ku riyooday aanu xasuusan laakiin uu maradiisii ama jidhkiisii uu ku arko ama gogashiisii isaguni uu jiifay uu ku arko markaa manidiina markaana yajibu calayhi lqusl maydhigi waa ku waajib soo ma aragtid wixii kale ee markaa halkaa laga sii tafriicinayo ayaa markaa tafaasiilla geliya ama masaa'ilka qaarkood ahlucilmigu ay isku khilaafsan yihiin waayahay waxaa kaloo laga qaadanayaa cilmiga inaan laga xishoonayo de xaq ah ma fahamta weliba umu sulaym xadiidkan markay rasuulka weydiinaysay calayhi الsalaaةu wasalaam hordhac bay ka horraysiisay oo waxay tihi in allaha laa yastaxyi min alxaq soo ma aragti oo hordhacaasay samaysa marka waxaa laga qaataa qofku haddaad qofka weydiinayso wax yaro maaragta waxoogay ama laga xishoodo ama dee yaro maaragta inaad hordhac yaro samayso oo aana dee toosun u gudagelini aad waxoogay sarbeeb ka yaro horrayso araar ina afeef inaad maaragta ka yar horraysiiso ayaa qurux badan waayahay baabu sifati اlqusli min aljanaabati wuxuu baabu yahay caddaynta la caddaynaayo sifada ugu dhammayska tiran ee janaabada looga maydhanayo can maymuunata waxaa laga wariyey oo zawji nebiyi ahaatay xaaskii nebiga sala allahu calayhi wasalama qaalat annaha qaalat inay tiri waa maymuuna bint alxaarif alhilaaliya ummi almu'miniina radia allahu canha waxay tidhi adnaytu waxaan u soo dhoweeyey lirasuulillaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama quslahu biyihii uu markaa ku maydhanaayey min aljanaabati ay min ajli ljanaabati janaabada daraaddeed uu ugu maydhanaayey quslahu markaa waa biyihii uu waxa weeye janaabada kaga maydhanayey ayaan u soo waxa weeye dhoweeye faghasala wuxuu maydhay kafayhi labadiisa kaf buu maydhay macnii wuu faraxashay maratayni laba jeer aw alaaan ama saddex jeer faraxal buu ku bilaabay uma adkhala wuxuu geliyey yadahu gacantiisii buu geliyey filinaa'i weelkii uma afraqa bihi dabadeeta wuu ku shubay ay saba bihi saba calayhi bay noqonaysa uma afraqa bihi dabadeetana wuxuu ku shubay calaa farjihi xubintiisii buu markaa taranka ayuu sidaa waxa weeye ugu shubay biyihii weelka ku jiray waghasalahu wuxuu farjigiisii ku maydhay bishimaalihi bidixdiisa markaa midigtana biyaha ayuu waxa weeye ku shubaaye shimaalka ama gacanta bidixna wuu ku maydhaaye uma dabadeetana daraba wuxuu ku dhuftay bishimaalihi bidixdiisii uu maxalka ku nadiifinayay alarda dhulka ayuu ku dhuftay fadalakahaa wuu marmariyey dalkan marmarin iyo ku xoqis shadiidan daran si xooga ayuu markaas sidaa dhulka ugu xoqay uu sidaa ugu marmariyo weeye uma dabadeetana tawada'a wuu weysaystay wuduu'ahu ay ka wuduu'ihi weysaysigiisii oo kale lisalaati salaadda uu weyse qaadan jiray ayuu weysaystay rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uma dabadeetana sidaa aynu xadiidka inoogu soo socoto cagaha mooyaane inta kaluu markaa maydhay xubnihii waxa weeye la weysayn jiray uma dabadeetana afraqa wuxuu ku shubay calaa ra'sihi madaxiisa ayuu waxa weeye ku afrogay waa halkaynu ka nidhaa waaba iska kelmaddan afrogu waa afraqadan ayuunba inagu afrogis nidhahnaa soo ma aragtaan waxaasuu ku afrogay soo ma nidha waaba afrogistii uunbaa markaa noqotay ba carabi oo carabiba qaynkuun baynu ga ka dhignay uma afraqa dabadeeta wuxuu ku shubay un weeye calaa ra'sihi madaxiisa alaaa xafanaatin saddex sacab xafnada waxaa la ydhaha labadaa sacab muggood baa la ydhaha markaa xafnada iyo halkii xafnaba waa labadaa sacab muggood markaa saddex sacab ama saddex darsiimo calaa ra'sihi buu ku shubay alaaa xafanaatin saddex darsiimo oo waxa weeye mid walba labada sacab ay buuxaan ayuu ku shubay waaya kullu xafnatin uu sii caddeeyey kullu xafnatin darsiimo kastaaba mil'i kafihi ha mil'i kafihi yacnii sacabkiisa labadiisa sacab muggood bay ahayd sacab qura maaha waxa weeye waa labada sacab oo saa la ysugu qabtay labada gacmood sacabadood saa la ysugu qabtay muggeed ay ahayd waay uma kasala dabadeeta wuxuu maydhay saa'ira jasadihi jidhkiisa intii kale baaqiga ahayd buu maydhay ku weysaysta ayuu haddana madaxii saddex jeer sidaa u maydhay oo biyihii uu ku sii daayey markaa madaxii wuu masaxay kuma aragna riwaayaadka wuu maydhay uun uma kasala dabadeeta wuxuu maydhay saa'ira jasadihi ay baaqi jasadihi jidhkiisa intii hadhsanayd buu maydhay uma dabadeetana tanaxaa uu ka durkay oo macnii uu ka dhaqaaqay can maqaamihi halkii uu taagnaa daalika kaasa uu ka dhaqaaqay faqasala wuxuu maydhay rijlayhi labadiisii lugood buu maydhay uma dabadeetana ataytuhu waxaan ula imi bilmindiili tuwaalkii baan ula imi oo aan markaa waxa weeye isiguu biyaha dee iskaga mariyo faraddahu waa celiyey igama aqbalin macni weeye riwaayaadku waxay sheegayaan gacantiisuu sidaa biyihii hee sidaa waxa weeyaan maaragtay iskaga saydhiye biyihii jidhkiisa ku yaalla gacantuusaa iskaga saydhinay markaa xadiidkani wuxuu sheegayaa marka janaabada laga maydhanayo marka hore la weysaysto ma fahamta dabadeetana dariiqadan la isticmaalo biyahana si wanaagsan jidhka loo wada gaadhsiiyo manay rasuulka ka sugnaanin calayhi asalaatu wasalaam mar keliya intuu maydhay inuu dabadeetana dib u weysaystay xasaba cilmi waxa weeye rasuulka kama sugna calayhi asalaatu wasalaam xadiid baabaa wuxuu ahaa ku soo arooray kaana rasuulullahi sal l slam laa yatawada'u bacda alqasl maydhiga dabadi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma weysaysan jira ma fahamta maydhiga dabadi ma weysaysan jira marka kolka hore intuu intaa soo weysay ayuu saa yeeli jira haddaba halkan laba xadiid baa jiro xadiidka caaishana wuxuu sheegayaa intuu weysada dhammaystiro ayuu dabadeetana maydhan jiray xadiidkanna wuxuu sheegaya labada lugood buu dambaysiin jiray soo ma aragta taasuu sheegaya oo marka waxay noqonaysaa inta kale intuu weyseeyo dabadeetana haddana maydha ayuu labada cagoodna marka dambe maydhi jiray bay noqonaysaa golle ahlulcilmiguna labadan xadiid sidee la ysu waafajinayaa waxaad mooddaa sida raajixi inay tahay wallahu aclam in marba uu si sameeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar haddee wixii ficil yahay dee waxa weeyaan maaragtay dee xaalado kala duwan baa lagu xambaari karaa soo maha waxaa dhici karta inuu marna sidan sameeye marna sidan sameeye sidaa awgeed sida ahlulcilmiga qaarkood ay doorteen in marna sidan la sameeyo marna sidan la sameeyo mar hadday labaduba rasuulka ka sugan yihiin calayhi asalaatu wasalaam ayaa fiican taasi waa mas'alo masalada labaad waxay tahay tuwaalka ka warran kolle xadiidkan inuu makruuh yahay iyo inuu mustaxab yahay toona kuma cadda culamada qaarna xadiidka dee fahamka ahlucilmigu way kala duwan yihin qaarna waxay xadiidkan ka deliishadeen inuu tuwaal la isticmaalo marka la maydho biyaa la yskaga tirtiraa inay makruuh too laga fiican yahi qaarna inaanay makruuhba ahayn baabay ka deliishadeen xadiiska soo ma aragti markaa isku soo duuduubo waa iska jaa'is haddaad iska daysood gacmahaaga iskaga daadisa ama aad sidaa dee iska yara sugta intaad qallalaysana laka daalika way kuu fasaxa way kuu bannaanta haddaad tuwaal iska isticmaashana way kuu bannaantay biduuni karaaha waayo karaahadu waa xukum sharci ahoo waxay u baahan tahay deliil hee macnii cadday sugaya ayay u baahan tahay waay arrinta ku saabsan uma daraba bishimaalihi اlarda fadalakaha dalkan shadiidan waxay ahlucilmigu yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa haddii allaba kuu roon yahay gacantii in la nadiifiyo markii lagu istijooday dabadeed ciiddaa lagu dhufanayaayo waxa weeye markaa ama gidaarkii ciidda lahaabaa lagu dhufanayaa deeta waa la maydhayaa si hee urtii hadday ur iyo waxaasi jireen si ay meesha uga baxdo haddii aan imaka dee ciid iyo waxaa la helahayna waxaa la isticmaalayaa ciidda beddelkeedii munadifaadka kalea la isticmaalayaa saabuun yar ama taydh yar ama maaragtay dee waxyaabaha kale waxyaabaha kale waxa weeye wax la ysku nadiifiyo ayaa la isticmaalaya ma fahamta ayaa hee la isticmaalaya waaya uma tawadda'a wuduu'ahu liلصalaaة waxay sidaa u tidhi bay ahlucilmigu leeyihiin si ay meesha uga saarto wuduugii luqawiga ahaa ayay markaa u leedahay sidii uu salaadda ugu weysaysan jiro weyse kaamilo weysaysta baabu qadri اlmaaءi aladii yuqtasalu bihi min aljanaabati wuxuu baab u yahay caddaynta la caddeeyo qadarka ee biyaha janaabada la yskaga maydhaayo intayn laeg baa markaa biyaha lagu maydhanayo kolley markaynu baab wuduugaa hore ku jirray kitaabulwuduugaasaynu soo marrayoo inta biyaha lagu maydhanayo inta lagu weysaysanaayo inta ugu yar iyo inta ugu badani toona qadar markaa ma leh lagu odhan maayo intaasun sacabkaasun ama labadaas sacabuun ha dhaafin ya ama saac ha dhaafin ama in kala barhkii ha dhaafinoo lagu odhan maayo laakiin waxaa fiican un bay ahlulcilmigu yidhaahdeen inuu qofku dee si dhammaystiran markuu weysaysanaya inuu weysaysto markuu maydhanayana si dhammaystiran u maydho israafkana uu iska ilaaliyo bihi inuu ku israafana inuu waxa weeye iska ilaaliyo biyahana hadduu qofku tashiila in yar baa ku filaan karta hadduu daadaadiyana waxaa laga yaabaa in badan inaanay ku filaanin can abi salamata bni cabdiraxmaani waxaa laga wariyey abi salamahaasi waa abi salama ibni cabdiraxmaan ibni cawf weeyi qaala inuu yidhi dakhaltu waxaan u soo galay calaa caaishata radia allaahu canha ana anigaa u soo gallay iyo wa akhuuhaa walaalkeedii min alradaacati xagga radaacada ama naasnuujinta ay walaalaha ka ahaayeen magaciisa kolley aad iyo aad maaragtay looma xaqiijin cabdilaahi bnu yasiid baa markaa dadka qaar ay ku sheegaan in la odhan jiray ninkanay xaggan radaacada caaisho walaalaha ka ahaayeen abi salamahana waa abu salama ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf weeye marka labada yadaasaa u soo gallay buu yidhi caaisha radia allaahu canha wa ardaaha fasa'alahaa wuxuu weydiiyey ey huwa walaalkeedii bay noqonaysa can ghusli الnabiyi maydhigii nebiga salى اllahu عalayhi wasalam min aljanaabati ay min ajli janaaba janaabada daraaddeed uu u maydhan jiray ayuu weydiiyey kayfiyadiisiiyo sidii u ahaa fadacat waxa ay dalbatay biinaa'in weel qadri saaci saaca qadarkiisa leeg saacu waa afar mud weeye mudkuna waa labadaa sacab oo laysu qabtay mugud ma garata ayay u yeedhay oo tihi bal hadda ii keena oo biyaysan fakhtasalat way ku maydhatay wa baynanaa annaga iyo wa baynahaa iyada waxaanu u dhaxeeyey sitrun wa baynanaa annaga dhexdayada iyo wa baynahaa dhexdeedana sitrun xijaab baa ahaa sitrun shay markaa na kala asturaya ayaa ahaa weeye oo na kala xijaabaya dee faafraqat waxa ay ku shubtay biyihii calaa ra'siha madaxeedaasi sare alaaan saddex jeer marka waxay ahlulcilmigu leeyihiin labada ninba horta dee maxaarimteeday ka mid ahayn caaisha radia allaahu canha markay su'aashan weydiiyeenna inay markaa af ahaan hadal ahaanuun ugu jawaabto kumay gaabsane waxa ay doontay inay ficil ahaanba ku tusto maydhigii ya ficil ahaanba inay ku tusto labada ninna maxaarimteeday ka mid ahaayeen oo ina cabdiraxmaan ibnu cawfkanna xaggeebuu maxram uga ahaa xagga radaaca isagana habaryar ugu ahayd habaryartiisii xagga radaaca ahayd oo waxaa la yidhi isaga qudhiisu wuxuu nuugay ummu kulhuumtii aynu soo marray ummu kulhuum bintu abibakar ee caaisho walaalaah inaynu markii xadiiskaa hore ku soo maraynay ayaa waxa weeye nuujisay baa la yidhi abusalamahan qudhiisa soo ma aragti marka caaisha habaryartii xagga radaaca ay noqonaysa ma garatay ninkan kalena dee waaba walaalkeedii xagga radaaca marka labaduba dee maxramkeedii bay noqonaya sidaa awgeed baa waxay tustay bay ahlulcilmigu leeyihiin jidhka xaggaa sare madaxa iyo xaggaa sare ayaa markaa ay arkayeen ilaan haddaanay halkaa arkahayn sidaasay samaysay miya odhan ba lahayn ya dee waxa weeye macna kumuu jireen dee sida uu sheegaayo markaa qaadiciyaad qudhiis uu sheegaayo haddaanay arkahayn waxa weeye sidan xaaladdan ama hadalkan macnabadee kumuu jireen marka xagga saray tustay sitrigan ama xijaabkan ay sheegayaanna jidhka xaggeeda hoose xaggeeda hoo- xaggiisa jidhka xaggiisa hoose ayuu dee asturayuu qarinaayay marka xaggaa sarunbay ka arkayeen weeye faafragat calaa ra'siha alaaan qaala wuxuu yidhi marka raawigu wa kaana aswaaju nabiyi damarkii nebigu waxay ahaayeen sala allahu calayhi wasalam ya'khudna kuwa qabta min ru'uusihinna timaha madaxyadooda wax ka mida ayay markaa qaban jireen oo macnihi ay jari jireen xataa takuuna ilaa ay noqoto kalwafrati sida wafrada oo kale wafrada waxaa la idhaahdaa een, eh, timaha maaragtay ilaa dhagaha gaadhaayaan dhagaha hoosu dhaafahayn timaha markaa ilaa halkaa dhagaha gaadhaaya en laakiin hoosu ga- u dhaafin ayay wafre u yaqaanaan carabtu marka ilaa wixii dhagaha ka sii hooseeya way jari jireen bay noqonaysa ma fahamta macnay ahlulcilmigu leeyihiin waxay sidaa u samaynayeen macnihii dee timihii mar kastoy sii dheeraadaan waxa weeye hawl badan iyo nafaqayn iyo dee wax badan iyo maydhi iyo wax fara badan bay u baahan yihin soo ma dee xaasaska rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam kuwa zuhdi u saaxiibay ahay laakiin waxaa la odhanayaa intii rasuulku dhintay dabadii calayhi salaatu wasalaam ayay sidan samayn jireen soo ma aragta waayo een, eh, suuragal maaha intii uu noolaa inay sameeyaan waayo haweeneydu inay timaha la baxdaa quruxdeedii bay ka mid tahay soo ma marka een, eh, dee quruxdoodana qasab inay rasuulka isku qurxinayeen calayhi salaatu wasalaam shaki kuma jiro sidaa awgeed bacda wafaati rasuulillaahi sala allahu alay wasalam ayay timaha yar gaabinayeenoo markaasi dheeristaa hoose ee hoos u sii dhadhaca aanay ogolayn bay noqonaysa waaya xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa ilaa saac inuu rasuulku ku madhi- ku maydhin jiray calayhi salaatu wasalaam axaadiid kalena waabay ku soo aroortay markaa saac waxa ka yaro badan inuu ku maydhin jiray qudheeduna iyaduna markaa way soo aroortay soo ma aragtid Ee, markaa isku soo duuduubo waxaa halkan laga qaadanayaa uun inaanu biyaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam khasaarin jirine aad iyo aad u tashiili jiray markuu maydhanayo xataa ma fahanta marka uu weysaysanayana dee kabasii hadalkeedaba daaweeye markaa biyihii waa in la tashiilo baabu sutrati almuqtasili bithawbi wuxuu baab u yahay qofka maydhanaya mara inuu isku asturo dee haddii uu markaa dee meel waxa weeye dhismo uu ku jirana dee wanaagsan haddii meel bannaan ay tahayna cawradiisii muujin maayo dadkii u muuqan maayee mara iyo waxbuu waxa weeye haddii allaba kuu roon yahay saa u xidhanayaa xaggii dadka ka qariso oo ka xijaabta can ummi haani'in ummi haani waxaa laga wariyey binti abi aalibin wa cali walaashii radia allahu canha annahaa iyadu lamaa kaana caamu lfatxi lamaa kaana markii uu yimi kaanada taammadii bal hadda ka dhig lamaa kaana ay xadara markii uu yimi caamulfatxi sannadkii maka la furtay atat waxay u timi rasuulallaahi bay u timi sala allahu calayhi wasalam wa huwa walxaal huwa rasuulku biaclaa makatay naazilun uu degey biaclaa makata maka xaggeeda sare uu ku degey oo waa halkii teendhada looga dhisay ee uu ka soo galay maka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakhtigaa hore maka la furtay qaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa guslihi qaama ay qad qaama xaal uu u kacay bay u timi rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam ilaa guslihi maydhigiisa uu u kacay xaal uu rasuulku maydhigii u kacay oo uu maydhanaayo ayay u timi riwaayad kalaa sheegaysa faataytuhu fawaj- fa- fawajadtuhu yaqtasilu waxaana rasuulka helay calayhi salaatu wasalaam isagoo maydhanaaya markaa een, halkan sidaa dheh qaama rasuulullahi jumladaasu waa xaaliya laakiin qad baad qadaraysaa sida ra'yiga basriyiintu yahay oo caanka ah qaama ay qad qaama waxay u timi xaaluu u kacay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa quslihi maydhigiisa fasatarat waxay ku asturtay calayhi korkiisa calayhi ay cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam faatimatu faatimo ayaa asturtay oo macnihi mare ku asturtay mara uu rasuulku lahaa bay sidaa ugu asturtay uma dabadeetana akhada hawbahu maradiisii buu qaatay rasuulku calayhi asalaatu wasalaam markii uu macnihi maydhay oo faltaxafa bihi uu ku garaystay oo waxaan markaa faraqyada la isweydaariyey garaysiga la yidhaahdo oo kale weeye faltaxafa bihi maradiisii ayuu ku garaystay uma dabadeetana sallaa wuxuu tukaday rasuulku calayhi asalaatu wasalaam amaaniya rakacaatin sideed ragcadood ayuu tukaday subxata duxaa waad ka bedeli subxata duxaa sunnadii barqaduu tukaday sunnadii salaatu duxada ayuu tukaday rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waaya halkan kolley waxaa dhacday amaana rakacaatin buu aniga ii qorayaa nuskhadaha barhkood saasaa dhacday laakiin sida sharaxa walowigu ku nuuxnuuxsanaayo amaaniya in la idhaahdo biihbaat liyaa oo ya-da la sugo ayaa ka saxsanoo nuskhadaha sidaasi ku taallaa sax ah ma fahantay waayo markanoo kale amaaniyada markanoo kale ya-da lagama jaro sidaa awgeed amaaniya rakacaatin u saxo subxata duxaa wuxuu tukaday subxata duxaa sunnadii duxada sunnadii barqaduu tukaday halkan kolley sidaa aad arkayso wuxuu markaa u baabaystay qofku markuu maydhanayo cawradiisi inuu dee ilaaliyo ou markaa hadduu dee dhismogalana wanaagsan haddii kalena uu maro iyo wax la mida xidho o uu isku asturaayo in maro lagu qariyoo loo waxaweeye xidho ama loo dallaalimeeyo salaatu duxaa mashruuciyadeedana waa laga qaadanayaa adigu inta ugu yari waa laba ragcadood siddeed ragcadood in la gaadhsiin karana xadiidku waxa weeye wuu inoo sheegayaa baabu usli الrajuli waxdahu min aljanaabati wاtasaturi ay haadaa kani baabu usli الrajuli wuxuu baab u yahay maydhiga ninku uu maydho waxdahu xaaluu keligii yahay min aljanaabati janaabada uu ka maydho iyo wاtasaturi isasturista inuu isasturo can abi hurayrata radia allahu canhu can muxamadin muxamed wuxuu ka wariyey oo rasuulilaahi ah sala allahu calayhi wasalama fadakara wuxuu sheegay axaadiia minha waxaa ka mid ahaa siiqadan kolle waxaan filayaa intaynu kitaabka wadnay hore ugumaynaa soo marin marka waxaa jira xadiidka abi hurayre waxaa ka warinaya hamaam ibnu munabbih asancaani baa ka warinaya marka hamaamkaasina wuxuu lahaa saxiifo ama warqad macruufahoo waxoogay axaadiid doorahoo abu hurayre uu ka warinaayo abu hurayrena rasuulku ka warinaayo calayhi asalaatu wasalaam ay markaa ugu qorayd ayuu haddii allaba kuu roon yahay ayaa jirtay marka muslimkaoo kale marka uu sanadkiisa dareeriye ee uu sii mariyo hamaam ibnu munabbiha ayuu sidanoo kale markaa ishaaraa marka maxaa laynoo tilmaamayaa xadiidkan oo keliya inaanay saxiifaddu ahayne axaadiid badani ay jirtay can muxammadin wuxuu ka wariyey oo rasuulilaahi ah sala allahu calayhi wasalam fadakara wuxuu sheegay hamaam minu munabbihi axaadiida buu sheegay minha waxaa ka mid ahaa wa qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama kaanat banuu israa'iila reer banuu israa'iil waxay ahaayeen yakhtasiluuna kuwa maydha curaatan xaalay qaaqaawan yihiin yanduru xaal uu eegayay maydhan jireen bacduhum barhkoodba ilaa saw'ati bacdin barhka kale cawradooda marka waxaabay ahlucilmiga qaarkood leeyiin arrintan inay markaa iyaga uga bannaanayd ayaa suuragal ah waayo haddii kale nebi muuse calayhi salaam wuu u diidi laha wuu ku inkiri laha war waxaan iska daayuu odhan lahaa wallaahu aclam laakiin dee si kasta dee xataa sharcigooda ku bannaanayd iyagakeenna kuma bannaana wa kaana muusa muuse wuxuu ahaa calayhi asalaam yakhtasilu mid maydha ayuu ahaa waxdahu xaaluu keligii yahay isagu nin xushood badan buu ahaayoo keligii buu markaa maydhan jiro waa isasturi jiray fa qaaluu waxay idhaahdeen wallaahi ilaahay baannu ku dhaarannay maa yamnacu u diidi maayo muusa muuse an yakhtasila macanaa inuu nala maydho oo dee annagoo arkayna uu meelahan ku maydhasan annaguba meelahan iskaga wada maydhanayno ilaa annahu inuu yahay mooyaane aadaru mid sheelo leh sheeluu leeyi bay idhahen sheelo inuu sheelo leeyahay ayaa u diidaysa inuu markaa dee iska kaayo qariyo meelaha keligii ku maydho qaala wuxuu idhi fadahaba wuu tegay ee huwa muuse maratan mar buu tegay calayhi asalaamu yakhtasilu xaaluu maydhanayo fawadaca waxa uu saaray hawbahu maradiisii calaa xajarin dhagax dushii buu saaray fafarra alxajaru dhagaxii baa la cararay bihawbihi maradiisii ma garatay markii maydhigii uu dhammeeyey uu isyidhi maradii ka qaado ayuumbuu big la yidhi markaas sida riwaayadda kale sheegaysa xadiidkani riwaayaad u badan buu iska leeyahay oo bukhaarigii muslimku ku soo aroorayoo sheeluu leeyihi bay odhan jireenoo dabeeto way ku dhibeen arrinkaa adiye iyo markaa dhib bay ugu geysteen dabadeeta ilaahay baa doonay subxaanahu inuu waxa ay ku dhibayaan markaa nebi muuse ka beri yeelo soo ma aragtid ilaahay baa doonay dabadeeta dhagixii baa la cararayba maradii qaala wuxuu yidhi rasuulku calayhi asalaatu wasalaam fajamaxa muusa calayhi asalaamu biilihi fajamaxa muusa muuse aad u orday calayhi asalaamu ye biirihi ay bacdahu dabadiisiibuu orday kolley fajamaca baa inoo taalla nusqadaha saasaa ku taalla laakiin waa khaa waa qalad aad iyo aad markaa waxa weeye u xun ma garata fajamaca maaha meeshu waa fajamaxa bilxaa jamaxa marka la idhaahdo ay jaraa ashadda aljaryi weeye sidii ugu dheeraynaysay buu u orday kolley halkanna biarihi buu aniga ii qorayaa laakiin laba luuqadoodunbaa ku jira culimmadu yidhaahdaan in la idhaha biaarihi oo ali hamsaha iyo adaba la kordhigo iyo in hamsaha la hoos dhigo adana la rabo biirihi la idhaahdo labadaa luuqoo caanaa ku jira sidaa awgeeda biarihi in la ydhaha hamsaha la kordhigo halkan kolley anigu weji u garan maayo fajamaxa muusa muuse ayaa cararay calayhi asalaam iyo biirihi dabadiisii buu cararay dhagaxa dabadiisii yaquulu ay xaala kwnihi qaa'ilan xaaluu leeyahay awbii xajaru awbii xajaru awbii xajaru xaaluu leeyahay awbii ay acطinii isii bay ka dhigan tahay awbii maradaydii ama ruddanii rudda calaya awbii warhoy maradaydii ii soo celi xajaru ya xajaru dhagax yahow awbii maradaydii isii xajaru ya xajaru dhagax yahow maradaydi isii war maradayda isii war maradaydaisi wuu daba ordaya xataa nadarat ilaa ay eegtay banuu israa'iile reer banuu israa'iil ilaa saw'ati muusa cawradii muuse ilaa eegeen qaaluu waxay idhahdeen wallaahi ilaahay baannu ku dhaaranay maa bimuusa min ba'sin muuse dhibaata kuma sugna wixii aannu ku xaman jirray waa ka beri faqaama alxajaru dhagixii baa wuxuu istaagay agtoodii buu macni istaagay xataa nudira ilayhi ilaa muuse xaggiisa la eegay oo macnii inuu muuse oo qaawani u muuqday oo keliya kumuu joogsan dhagaxiye ilaan ilaahay baa wax maaragtay ka maagane agtoodii buu dhagaxiisa soo taagay ilaa muusena halkiisa soo taagay oy toos u eegeen oy toos ugu caddaatay inaanu waxa weeye beri ka yahay balaayaday sheegayeen saasaa macnuhu noqonaya faqaama alxajaru dhagaxii baa agtoodii istaagay xataa nudira ilayh ilaa muuse xaggiisii la eegay calayhi asalaam oo la arkay inuu beri ka yahay wixii qaala wuxuu yidhi rasuulku calayhi asalaatu wasalaam faakhada wuxuu qaatay muuse thawbahu maradiisii fatafiqa wuxuu gudagalay bilxajari darba ay darban garaac bilxajari ee yalxajara dhagaxii uu garaaco ayuu gudagalay inuu dhagaxii garaaco ayuu markaa gudagalo wacal ka saaro oo markaa cadho daraaddeed buu u garaacayay ama mucjiso kalu doonaayaba inuu ilaahay meesha ka muujiyo qaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay innahu sha'nigu wuxuu yahay bilxajari dhagaxii waxa ku sugan nadabu raad baa ku sugan nadabku waa aar ya raadkii garaaca macnay ku sugan sittatun ka bedelo sittatun lix baa ku sugan ay sittatu aahaarin lix raad aw sabcatun ama toddoba waa shakun min araawi awdaas toddoba raad ama lix raadoo raadkii ushii uu ku dhufanayey ah ayaa ku sugan darbu muusa bilxajari ay huwa isagu darbu muusaa raadkaasi macnihii darbu muusaa waa muuse garaaciisii bilxajare dhagaxa uu garaacay macnii iyaduna mucjiso kalaaba iska ahayde garaacuu usha la dhacaayey raad buu ku sameeyey dhagaxii marka lix raad ama toddoba raad ayaa sidii dhagaxa uga muuqanayay weeye xadiidkanna sidaa ad arkaysa masaa'ilkuu faa'iidaynaya waxaa ka mid a in la ysasturo oo qofku cawradiisa uu qariyo innaga waa inagu waajib weeye baabu nahyi can اnadari ilaa cawrati اrajuli wاlmar'ati wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay in la eego cawrada ninka iyo ta haweenayda labadaba can abi saciidin اlkhudriyi radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam qaala wuxuu uhi laa yanduru ma eegayo laadu sida daahirkaa waa naafiya weeye waana bimacna nahyi yaana eegin weeye laa yanduru eegi maayo arajulu ninku macni yaanu eegin ilaa cawrati rajuli ninka cawradiisa walaa almar'atu haweenayduna markaa ma eegayso ay walaa tanduru almar'atu haweenayduna eegi mayso ilaa cawrati almar'ati haweenayda kale cawradeeda walaa yufdi arajulu ninku ma gaadhaayo ila arajuli ninka fii thawbi alwaaxidi marada keliya dhexdeeda ku gaadhi maayo haa oo macnihi ma bannaano labadii nin intay wada huwadaan mare keliya inay dabadeetana cawradoodii istaabato isgaadho ma bannaana weeye walaa tufdi almar'atu haweenaydina gaadhi mayso waa min alifdaa'i baa laga keenay ifdaagaasina waa alwusuul waa gaadhistii cawrooyinkeedu isgaadhayay walaa tufdi almar'atu haweenaydina ma gaadhayso ila almar'ati haweenayda fi thawbi alwaaxidi marada keliya dhexdeeda waxa weeyaan maaragta cawrooyinkoodu yaana isku gaadhin xadiidkani labadaa masaluu inoo sheegaya labaduba waa mamnuuc ninku ninka kale inuu cawradiisa eega ma bannaana haweenayduna haweenayda inay cawradeeda egto laa yajuus waxaa laga soo reebaa in labada qof ee isqaba ayuunbaa laga soo reebaa laakiin ciddii kale ma bannaana inaad qof cawradiisa iska eegto ama kan kale cawradiisa eegto taas waa masalo masalada labaadna waxa weeye labadii nin iyagoo markaa haddii alaba kura cawradoodii aanay mara saarnay inay mare keliya wada huwadaan oo cawradoodii sidaa isku taabato ma bannaana laa yajuus ma bannaana mare keliya way iska wada huwan karaan haddii maaragtay mid oleba mara gaara uu guntan yahay ama mara gaara waxa weeye uu sii huwan yahay maraga way iska wada huwan karaan ma fahamta haddii tusaale ahaan dee maaragtay maryaha la xidho oo kale ay xidhan yihin wax dhima laakiin waxaa loo jeedaa waa inaad fahanto cawradii inay istaabato iyadoon mara markaa wax mara ahi jirin labadii nin labadii dumara cawradooda sidoodii isu taabato laa yajuus ma bannaana ma fahante arrintaasi ma bannaana laa yajuus jidhka inta kale hadda maaha waa cawrada uun cawrada weyn baabu tasaturi wlaa yura اlinsaanu curyaana baabu tasaturi ay haadakani baabu tasaturi in lays asturo baabkiisii wey oo walaa yura alinsaanu qofkii aan la arag curyaanan xaalu yahay mid qaawan dee ma bannaano qofku cawradii waa inuu asturo waxa weye waa xaaraan cawradiisa inuu qofku muujiyo can jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhuma ana rasuula اllahi rasuulka ilaahi salى allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yanqulu mid rara ayuu ahaa macahum ay maca qurayshin qurayshla jirkooda alxijaarata dhagaxyaantii buu soo guraayey lilkacbati ay liajli binaa'i ilkacbati dhismihii kacbada daraaddeed ayuu dhagaxyaanta qurayshu la soo guraayey markay qurayshi dib u dhisaysay kacbada dadkii dhagaxyaanta soo guraayey rasuulu ka mid ahaa calayhi asalaatu wasalaam wakhtigaana markaa wakhtigii loo waaxiyooday nebiga laga dhiga maahayn ka hor bay ahayd wa calayhi korkiisana waxaa ku sugnaay oo uu xidhnaa isaaruhu macawistiisii amase hoosguntigiisii ayuu xidhnaa faqaala lahu lcabbaasu cabbaas baa ku yidhi oo cammuhu adeerkii ayaa ku yidhi yabna akhi adeero low xalalta haddii aad furi lahayd isaaraka macawistaada ama guntigaaga hoose dheh oo fajacaltahu aad ka yeeli lahayd calaa mankibika degtaada aad saari lahayd duuna alxijaarati dhagaxyaanta hoostooda ay taxta alxijaara oo macnihii dhagaxyaanta aad isaga dhigi lahayd sida qoryaha iyo dhagaxyaantae markaynu gurayno aynu maryaha isaga dhigno oo kale hee ay lakaana arfaqa bika wa ashala calayk saasaa dee kuu fiicnaan lahayd wey kuu sahlaanaan lahayd oo dhagaxan weynee culus baa markaa dee maradu ay waxa weeyaan kaa xigi lahaydoo haddii allaba kuu roon yahay ay dhibaatadeeda kaa ilaalin lahayd qaala wuxuu uhi faxallahu guntigii buu furay rasuulku calayhi salaatu wasalaamu fajacalahu wuxuu ka yeelay calaa mankibihi degtiisa ayuu saaray fasaqaa rasuulku waa dhacay makhshiyan calayhi xaaluu yahay mid la miyir dooriyey ayuu dam qaala wuxuu idhi famaa ru'ya lama arag bacda daalika alyowmi maalintaa dabadeed curyaanan xaaluu qaawan yahay lama arag lagama yaabana dam waa la miyir dooriyey markiiba waxa loo diidanaa qaawanaantaa loo diidanaa xadiidka markaa laba masalaa ku cadoo masalada koowaad waxay tahay qaawanaantu inaanay bannaanayn qofku cawradiisa inu dadka tusamaystiqaa laa yajuus hada waa macruuf taas halkaa inoo dhig masalada labaad waxay tahay rasuulka calayhi asalaatu wasalaam sidii ilaahay u ilaalinayey iyo ambiyada kaleba ee loo karaamaynayey iyadoo aan markaa nebiba laga dhigin ayaa haddana laga ilaalinayay akhlaaqdii ay dadkaa jaahiliyadu samayn jireen oo dhan laga ilaalinayey hadday tahay qaawanaan hadday tahay waxa weeye maaragtay khamri la cabo hadday tahay balaayooyinka kale waxalla waxaa laga ilaalinaya beri buu ka ahaa ya xataa asnaamtii ay caabudayeen markaa lama caabudi jirin kaba sii awlaysan bal inuu markaa waxa weeye isqaawiyo weliba xaaje iyo baahi daraaddeed isu qaawiyaa loo diidayey ma saname inuu caabudaa loo yeeli lahaa waa maya weeye qaar markaa inkaari ku dhacday ayaa waxa weeye ku hadaaqoo iska yidhaahda maya sanamada wuu la caabudi jira oo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa ayaa markaa iska idhaahda waa been waxaas weeye waxba kama jiraan waayo hadduu sanamada kaba soo qaadoo la caabudi lahaa markuu uhi war hoy iska daaya sanamadani cibaadadoodu waa baail waxa odhan aad bas hawdigii nala caabudi jiray ee nala wadi jiray ma imanka aad leedahay ee iska daaya mar qudha oo ay yidhaahdeen adbuu aad nala caabudi jirtay qur-aanka miyaa ku aragtay ya marka waa maafi weeye maafi arrinta noocaasi waxa wey may jirin weeye baabu gusli الrajuli wاlmarأaةi min alinaءi اlwaaxidi min aljanaaba wuxuu baabu yahay ninka iyo haweenaydiisu weel keliya inay ka wada maydhaan janaabo iyagoo ka maydhanayo weliba hal weeloo keliya inay iska isticmaalaan weliba weelashoodu waxay iyagu markaa ahaayeen oy u badnaayeen kuwan dee afka afka bannaan can mucaadata mucaada waxaa laga wariye waa mucaada bintu cabdillaahi alcadawiya iqay ahay taabiciyad iqa can caaishata caaisha inay ka warisay baa laga wariyey radia allahu canha ee qaalat inay tidhi kuntu waxaan ahaa caaisha odhanaysa aqtasilu mid maydhataan ahaa ana aniga iyo warasuulullahi sala allahu calayhi wasalam min inaa'in weel baanu ka maydhan jiray baynii wa baynahu ay mawduucun weelkaasoo la dhigay baynii aniga dhexdayd iyo wa baynahu rasuulka dhexdiisa weelkaasoo waaxidin keliya fayubaadirunii wuu iiga dheerayn jiray marka ay fayusaabiquni الnabiyu sal ly slm ila اlikhtiraafi min dalika اlina wuxuu iiga dheerayn jiray inuu markaa biyaha ka darsada weelka xataa aquula ilaa an idhahda dacli iiga tag dacli iiga tag ilaa aan idhaahdo qaalat waxay tidhi ay huwa hiya caaishii ama dee mucaada oo laakiin caaisho ka qaadatay wahumaa labadoodu junubaani bay ahaayeen markanay weelka keliya ka wada maydhanayeen junubaani bay ahaayeen marka arrintaa dee labada lamaanuhu inuu samayn karo ayaa laga qaadanaya iyo biyuhu qof waxa weeye tahaarsanaya ee inuu waxa weeye ka darsarsaday inaanay ku noqon ahayn kuwa marka aan wax daahirin ahayn baabu wuduu'i iljunubi ida araada anawma waalakla wuxuu baabu yahay qofka jinaabo qabaa inay tahay inuu weysaysto markuu doono inuu wax cuno ama uu seexdaba can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa kaana marka uu yahay junuuban mid janaabo qaba oo fa araada uu doono an ya'kula inuu wax cuno aw yanaama ama uu seexdo tawada'a mid weysaysta ayuu ahaa wuduu'ahu lisalaati wuduu'ahu ay wuduu'an weysaysi buu weysaysan jiray weysaysigaasoo wuduu'ahu ay midla wuduu'ihi weysaysigiisa la mida lisalaati salaadda uu weysaysto waxay ahlulcilmigu leeyihiin waxay markaa sidaa u leedahay wuduugii ama weysadii lugawiga ahayd ayay meesha ka saaraysaa weyse sharci weysaysan jira weeye oo xubnihii la weysayn jiro o dhan buu wada maydhi jira markaa qofku dee isagoo jinaabo qaba hadduu weysaystana weysadaasi dee si dhammaystiran u wada daahirin mayso laakiin wuxoogay xadadkii weynaayee uu ku sifaysnaa bay khafiifinaysaa weeye markaa saasaa rasuulku samayn jiray calayhi الsalaatu wasalam arrintaas inay tahay mustaxab fiican ayaa xadiidka laga qaadanaya baabu nawmi اljunubi qabla an yakhtasila wuxuu baabu yahay seexashada uu qofku seexdo junubkaahi isaga aan maydhan isagoon maydhan inuu iska seexdo can cabdilaahi bni abi qaysin cabdilaahi bni abi qays waxaa laga wariyey wa an nasri اlximsi iqa mukhadram u ahaa qaala inuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey caaishata radia allahu canha can witri rasuuli illahi witrigii rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama fadakara alxadiida xadiidkii buu sheegay witrigii rasuulku ka waraysta siduu u witriyaysan jiray markaa muslim halkaa qaybtaa witriga ku saabsan isagu ma kaxaynin laakiin ahlulcilmi kale tirmidi oo keliya baa sii caddeeyey qultu waxaa idhi kayfa kaana yasnacu fi ljanaabati markii aan ka waraysta witrigii ayaa haddana dhinac kaluu ka waraysanaya qultu waxaan idhi haddaan cabdilaahi bni abi qays ahay kayfa sidee buu kaana ahaa rasuulku yasnacu mid sameeya fi ljanaabati ay fi likhtisaali min aljanaabati janaabada marka uu ka maydhanaayo sidee buu samayn jiray a kaana ma wuxuu ahaa yakhtasilu mid oo maydha qabla an yanaama inta aanu seexan am yanaamu qabla an yakhtasila mise inta aanu maydhan ayuu seexan jiray qaalat waxay tidhi kullu daalika kaa dhammaantii kaana yafcalu ee yafcalhu waa samayn jiray rubama ikhtasala rubamaa waxaa laga yaabaa ikhtasala inuu maydho oo fanaama uu seexdo wa rubamaa tawada'a fanaama waxaa kaloo laga yaabaa intuu weysaysto inuu dabadeeta seexdo isagoo aan maydhan qultu waxaan idhi buu yidhi haddaan ahay markaa cabdilaahi alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad oo dhan iskale alladii allaha jacala ka yeelay fi اlamri ay fii amri shariicati arrinka shareecada saacatan ay suhuulatan wayusraa fududaan iyo waxa weeyaan markaa suhuulo allaha arrinka shareecada ka yeelay noo fududeeyey ama maaragtay arrinka janaabada maydhigan laga maydhanayo arrinka janaabadaba ayaa mahad oo dhan iska leh waay marka xadiidka sidaa aad arkayso waxaa laga qaadanayaa jawaazu taakhiiri اlghusli can اljanaaba maydhiga janaabada laga maydhanaayo inaanay qofka waajibka inuu markaba maydho allaahuma ilaa salaaduu doona dee salaadii wakhtigeeda yimaadda mooyaane haddii wakhtiguu yahay wakhtigii salaadda la tukanaayey dee waxa waajiba qofku intuu maydho inuu dabeetana tukado soo ma ama wax kaloo in loo daahirsadaa ay waajib tahay baa waxa weye meeshii jooga markaana waa inuu maydho laakiin wixii kale uu iska yara dib dhigan kara haba dib dhigan karoo ha bannaanaatay inuu dib dhigta laakiin uu iska dedejisto oo tahaarada uu iskaga dhaqsado ayaa u fiican waay saasoo kale habeenkii qofku wuu iska seexan karaa isagoon maydhan inuu seexdaan inuu markaa si iska maydhaana way u bannaan tahay laakiin haddii uu maydhi la'aan seexanaayo daahirna aanu ahayn waxa fiican inuu weysaysto ayaa fiican cumar ibnu khadaab markuu rasuulka weydiiye calayhi asalaatu wasalaam qofka junubka ma seexan karaa isagoon maydhan wuxuu udhi nacam idaa tawada haa haddii uu weysaysto ma garata haa haddii uu weysaysto ama ha weysaysto dabadeed ha seexdo saasoo kale lafta marka ahlucilmiga jumhuurkooda ama badidoodu waxay qabaan weysadaa qudheedu inaanay waajib ahayn ay iska mustaxabun tahay marka adigu calaa kulli xaal weysaduna dee qofkii jinaabadii ma kaxaynaysa laakiin way khafiifinaysaa xadakii ayay khafiifinaysaa marka qofku ama waa inuu maydho ama waa inuu ugu yaraan weysaysto labadaa midna haddaanu samaysan u iska ta'khiiriyana way u bannaantahy laakiin sidaa hore haddee ka fiican baabu man ataa ahlahu uma araada an yacuuda falyatawada xadiidka ayuu ka soo qaatay aan akhrino can abi saciidin اlkhudriyi radi allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu اllahi rasuulka ilaahi wuxuu uhi salى اllahu عalayhi wasalama ida ataa haddii uu u yimaado axaduku midkiin hadduu u tagadhe ahlahu reerkiisi waa xaaskiisii ama maaragtay jaar addoontiisii uma dabadeetana araada uu doono an yacuuda inuu ku karaar celiyo ku ragaal celiyo uu doono falyatawada ha weysaysto horta marka labaad intaanu ku noqon horta ha weysaysto riwaayad waxaa ku soo aroortay marka lafdi aan saxiixaynka ku jirin fainahu anshaطu lilcawdi baa ku soo aroortay yaa ku noqoshada saasaa u firin fircooni badan markaa kollayba dee biyahan uu qofku ku weysaysanaayo ama uu kuba maydhanaayo wuxuu ka helayaa waxa weeyaan maaragtay qofku jidhkiisiibaa xataa faa'iide ka helaaya oo awooddii baa markaa dib u soo noqonaysa iyo firifircoonnidii ayaa dib u soo noqonaysa daalkiina waxa weeye meesha uu ka baxaya ama uu khafiifayaa marka xaaladdan oo kalena inay weysadii mustaxab tahay ayaa xadiidkan laga qaadanayaa dhowr xadiid oo ay markaa kaa hore cabdilaahi bni abi qays uu ka mid yahay waxaa laga qaadanaya ina soo maray xirsu salafi calaa fahmi axkaami diini salafku siday ugu dadaali jireen axkaamta diintooda inay fahmaan hadda waa tahaaradii waad arkaysaa say ugu celcelinayaane kuwii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la kulmay ama maaragtay saxaabadiisa rasuulka u weydiinaya xataa dumarkii oo tahaaro rasuulka ka waraysanaya calayhi salaatu wasalaam ayaad arkaysaa kuwii kalena waxa weeye waxay aad u weydiinayeen dumarkii rasuulka iyo saxaabadii kale ridwaan ullaahi calayhim bay weydiinayeen aan rasuulka soo gaadhin calayhi الsalaaةu wasalaam marka qofku axkaamta diintiisa waa inuu barto ama طahaara ha ku saabsanaato ama salaad ha ku saabsanaato ama zaka ha ku saabsanaato ama soom ama xaj ama axkaamta kale diintiisa ha ku saabsanaato qofku axkaamta diintiisa waa inuu barto weeye subxaanaka اllah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka وatuubu ilayk